iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo labaatanaad ee muujintii markaasay malaa'igtii i tustay webi ah biyaha nolosha oo u dhalaalaya sidii madarad oo kale oo ka soo baxaya carshigii ilaah iyo wanka iyo jidkii magaalada dhexdiisa webiga dhankiisan iyo dhankiisaasba waxaa ku yiil geedkii nolosha oo dhalaya laba-iyo toban cayn oo midho ah oo midhihiisana dhalaya bil kasta oo geedka caleemihiisuna waxay quruumaha u ahaayeen bogsiin oo mar dambana nacallad ma jiri doonto oo waxaa halkaas ku jiri doona ilaah iyo wanka carshigooda oo addoommadiisuna way u adeegi doonaan oo wejigiisay arki doonaan oo magiciisuna wuxuu ugu oolli doonaa wejigooda oo mar dambe habeen ma jiri doono oo iyana uma baahnaan doonaan laambad iftiinkeed iyo iftiinka qorraxda toona waayo waxaa iyaga iftiimin doona rabbiga ilaaha ah oo iyana waxay talin doonaan weligood iyo weligood imaatinka masiixa oo markaasay malaa'igtii waxay igu tidhi erayadanu waa aamin iyo run oo rabbiga ah ilaaha ruuxyada nebiyada ayaa malaa'igtiisii u soo diray inuu addoommadiisa tuso waxyaalaha waajibka ah inay dhowaan dhacaan oo bal eeg anigu dhaqsan u imaanayaa haddaba waxaa barakadaysan kii xajiya erayada wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray anigoo yooxanaa ah waxaan ahay kii maqlay oo arkay waxyaalahan oo markii aan maqlay oo aan arkay ayaan ku hor dhacay cagihii malaa'igtii i tustay waxyaalahan si aan u caabudo oo haddana waxay igu tidhi iska jir oo saas ha yeelin waayo anigu waxaan addoon la ahay adiga iyo nebiyada walaalaha ah iyo kuwa xajiya erayada kitaabkan haddaba ilaah caabud oo haddana waxay igu tidhi shaabbad ha ku xidhin erayada wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray waayo wakhtigii waa dhow yahay oo kii xaqdaranu xaqdarro ha sii sameeyo oo kii nijaas ahna nijaas ha laga sii dhigo kii xaq ahuna xaqnimo ha sii sameeyo kii quduus ahuna quduus ha laga sii dhigo oo bal eeg anigu dhaqsan u imaanayaa oo abaalgudkayagiina waan wataa si aan nin walba ugu abaalgudo sida shuqulkiisu yahay anigu waxaan ahay alfa iyo omeega kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya bilowgii iyo dhammaadka haddaba waxaa barakadaysan kuwa khamiisyadooda maydha si ay amar ugu lahaadaan inay u yimaadaan geedka nolosha oo ay magaalada irdaha ka soo galaan haddaba dibadda waxaa jooga eeyihii iyo saaxiriintii iyo kuwa sinaysta iyo gacankudhiiglayaashii iyo kuwa sanamyada caabuda iyo ku kasta oo been jecel ama sheega oo anigoo ciise ah ayaan malaa'igtaydii u soo diray inay waxyaalahan idinku markhaati furto kiniisadaha aawadood anigu waxaan ahay xididkii iyo farcankii daa'uud iyo xidigta waa beri oo dhalaalaysa ruuxa iyo aroosadduba waxay yidhaahdaan kaalay oo kii maqlaana ha yidhaahdo kaalay oo kii harraadsanuna ha yimaado oo kii doonayaaba biyaha nolosha hadiyad ahaan ha u qaato oo anigu waxaan ku idhaahdaa nin kasta oo maqla erayadii wax sii sheegidda ee kitaabkan lagu qoray haddii nin wax ku daro iyaga ilaah wuxuu isaga ku dari doonaa balaayooyinka kitaabkan ku qoran oo haddii nin wax ka qaado erayadii kitaabka wax sii sheegiddan isna ilaah baa qaybtiisa ka qaadi doona geedka nolosha iyo magaalada quduuska ah iyo waxyaalaha kitaabkan ku qoran haddaba kan waxyaalahan ka markhaati furaya wuxuu leeyahay haah anigu dhaqsan u imaanayaa aamiin rabbi ciisow kaalay nimcada rabbi ciise ha la jirto quduusiinta oo dhan aamiin